Ururada akhriska ee ka jira gudaha magaalada Kismaayo ayaa deeq ka kooban dharka noocyadiisa kala duwan sida dharka dumarka kan ragga iyo midka carruurta u qaybiyay laba boqol oo qoys oo dib u dejin loogu sameeyay deegaanka qaamqaam waxaa goobjoog ahaa madasha deeqda lagu qaybinayay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada Kismaayo iyo madax ka tirsan ururada akhriska cabdishakuur garaad xasan oo ka tirsan ururada akhriska ayaa ka warbixiyey deeqdan iyo sida ay u gaarsiiyeen dadka danyarta ah waxaan ahay mid ka mid ah dhalinyarada magaalada kismaayo gaar ahaan ururada akhriska ee magaalada ka jira maanta waxaan nimid annaga oo ah ururada akhriska ee magaalada ka jira magaalada qaamqaam halkaas oo aan in ka badan laba boqol oo qoys ugu qaybinay dhar isugu jira dhar caruur dhar da'waaweyn dhar dumar iyo dhar ragba annagoo iskaashanayna oo ah ururada akhriska ayaa barnaamijkaas fulinay waxaan dhammaan bulshooyinta soomaaliyeed gaar ahaan bulshooyinta reer jubbaland ee kismaayo joogta ugu baaqayna in ayagana waxay wax kastoo ay awoodaan isku dayaan in ay dadkaas walaalaheena ay fatahaaduhu saameeyeen soo gaaraan intii aan joognay meesha dad cusub oo markaas lasoo laga keenay oo dhankaas laga soo gudbiyey ayaa yimid meesha markastana saasay u imaanayaan dhammaan dadka waxaan ugu baaqaynaa annagoo ah ururada akhriska in ay dadkaas walaalahooda wax kastoo ay ku gaari karaan ay sameeyaan qoysaskan loo qeybiya deeqda dharka ah ayaa waxa ay ku soo aaday xilli ay saameyn kala kulmeen daadad ka dhashay roobka dayrta